إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإليكم اليوم تنبيهات مهمة يحتاج إليها كل مسلم ليتزود من هذه الحياة الفانية القريبة إلى الحياة الدائمة الأبدية أيها المسلمون عباد الله waxaynu maanta isxusuusin doonaa arrimo uu u baahan yahay qof kastoo muslim in la xusuusiyo si uu uga sahay qaato noloshan dhow ee dhammaanaysa oo ugu sahay qaato nolosha abadigaa ee dhinacnaba aan loo dhaaf ahayn hiya umuuru taziidu lmu'mina iimaana wa taqwa wa khushuuca wa tagrisu fii qalbihi wa jawaarixi istiqaama wa salaaxan wa suluukan lisiraati illahi lmustaqiim waa arrimo qof kasta oo muslimi hadduu u fiirsado u kordhinaysa iimaan alla ka cabsi iyo toosnaan khushuuc iyo iimaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadiisa inuu maro arrimahaasi waxaa kow ka ah inaad ogaato yaa cabdallah annaka mayit kamaa maata gayruk wa annaka raaxilun min addunya kamaa raxala minha man mara biha qablak inaad ogaato inaad dhimanayso sidaa ciddaan adiga ahayn ee geeriyootayba ay u geeriyoodeen inaad ka guuraysa adduunyada siday adduunyada uga guureen kuwii hore u soo maray ee tirada badnaa ee maanta dhulka hoostiisa jooga ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xaqiiqada ina xusuusiyey nebi maxamed baa laga bilaabay inaka mayitun wa inahum mayituun aduu waad dhimanaysaa nebi muxamedow dadka oo dhammina way dhimanayaan wamaa jacalnaa libashari min qablika alkhuld ma jirin bashar ka horeeyo ilaahay uu qoray adduunyada inuu ku waaro adiguna sidaasoo kale ku waari maysid qofka muslimka waxaa waajib ku ah inuu farabadiyo xusuusnaanta geerida xaqiiqada ah si uu noqdo dadka kuwa u garaadka badan ee u indheer garadsan ee hamigoodu uu yahay hamul aakhira kuwa ugu toobadkeenka iyo alla noqodka badan si uga mid noqdo kuwa ugu diyaargarowga og uguna sahay qaadashada badan mowdka iyo waxa ka dambeeya arrinkaasi haddii lagaa helo yaa cabdallah waxaad ku guulaysanaysaa aada ku liibaanaysaa dhab ahaan bisharafi dunya wa karaamati alaakhira sharafta adduunyo iyo maamuuska aakhiro kama qaala nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam lama su'ila can akyas الnaas qaala ashaduhum dikra lilmowt akharuhum dikra lilmowt wa ashaduhum isticdaada lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi اddunya wa karaamati alaakhira ayuha alcabdu lmuslim inaad farabadiso xusuusnaanta geerida waddada u wanaagsan aada u mari kartaa waxay tahay an tazuura alqubuur inaad booqato xabaalaha oo dul istaagto dadka geeriyowday ee xaqiiqada iyo dhabtaa soo taabtay kamaa qaala nabiyuna calayhi asalaatu wasalaam fi ma rawaahu muslimu fi saxiixih kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha fainaha tudakiru alaakhira waan idiin diiday markii hore xabaalaha inaad booqataan laakiin booqda maxaa laga faa'iidaya yaa rasuula allah aakhira idin xusuusinaysaa buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaad dul istaagta xabaalaha ead aragto kuwii shalay adduunyada dusheeda joogay ee himilooyinkaagoo kale lahaa ee adduunyadan camiraya sida adigu maanta u camirto oo halkaa lagu albaabay wamaa saxibahum ila alkafanu walcamal kafantaoo iyaduna in yar kadib baaliyoobi doonta iyo camalkoodii mooyaane cid kalena aanay raacin dadka kuwii ugu dhowaa iyo kuway u jeclaayeen iyadoo ay ka hadheen oo ay ka soo noqdeen fa ina hada wallahi yulayinu qalbak wa yudmicu caynak wa yudakiruka alaakhira arrintaasi qalbigaagay jilcinaysaa indhahaagay ka ilmaysiinaysaa aakhirana way ku xusuusinaysaa ayuha alcabdulmuslim markaad aragta mayd imaam hor yaalloo lagu tukanaayo in fara badanna maanta waynu aragnaa ama aad aragta mid naxash saaran oo xagga qubuuraha loo sii wado naftaada ka soo qaad adiga inaad tahay ka soo qaad wax allaaliyo wixii aad jeclaan lahayd xaalkaagu markuu sidaa noqdo inaad haysan lahayd ood ilaahay la hortegi lahayd subxaana wa tacaala maanta ayaad fursad haysataa ee ku dadaal fasaciidu man wucida bigayrihi kama qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam qofka liibaanay waa qofka dadka kale lagu waaniye tusaale looga dhigo kuwa inaga hor dhimanaya oo dhami tusaale inoo yihiin waanaana inoo yihiin aragtidoodaana waana inoogu filan ayuha alcabdulmuslim laa tacjab ilyowma bixaalatik wain kunta kaiira alcibaada kaiira aldikri walsalaa wa qira'ati alqur'an wa طalab اlcilmi walamri biاlmacruufi wاnnahyi can اlmunkar wاlbiri biاlwaalidayn wa silaة اlarxaam wagayri dalika min aلطaacaat xaalka aad ku sugan tahay inkastooy cibaadadaadu badan tahay khayrkaaguna uu yahay midaadu tiro badan ha u bogin naftaadana marnaba raalliha ka noqonin fainama alacmaalu bilkhawaatiim kama qaala nabiyuna calayhi salaatu wasalaam camalka khaatimada ayaa laga eegayaa walaa tadri ya cabd allah maa yukhtamu laka bihi waxa noloshan adduunyo lagugu khatimi doono ee lagugu gebagabayn doonana garan maysid faxris ya cabd allah calaa asbaabi xusni lkhaatima waxaad ku dadaashaa addoon ilaahayow noloshaadan adduunyo inay ku khatimanto ay ku gebagabowdo adoo ku sugan xaalad ilaahay raalli uu ka yahay abaalmarin ku raalli gelisana ilaahay aad kaga hesho subxaana wa tacaala wa acdamuha wa anfacuha alitisaalu daa'imu birabbi alcaalamiin asbaabta xusnu lkhaatima waxa u nafci badan oo u weyn xidhiir joogta inaad la yeelato rabbigaa subxaana wa tacaala arrintaasoo ku imanaysa inaad farabadiso daacada iyo toosnaanta arrintaasoo ku imanaysa mar kastood khaldanto si dhaqsa oo degdega inaad usoo noqoto iska ilaaliya cabdallah inaad muujisato ilaahay inaad kuwa adeeco ka mid tahay iyadoo dembiye fara badan ay kuu qarsoon yihiin arrintaasi waxa ay noqon kartaa mid sababta khaatimadu inay kaa xumaato walciyaadu billaah ayuha alcabdulmuslim haddaad doonaysa inay hagaagto noloshaada aakhiro laa tusaaxib ahla alahwaa wa ahla almacaasi wa ahla nisyaani alaakhira hala rafiiqin oo hala saaxiibin kuwa hawadooda iyo doonista naftooda raacay kuwa waddada baadilka haya kuwa geerida ilowsane naftooda adduunye ku maaweelinaya kuwa aakhira ay ka qarsoon tahay ee indhaha qalbigooda aan ku arkahayn kuwaasi haddaad raacdo ilaahay bay ku ilowsiinayaan aakhiray kaa mashquulinayaan sahidaad ilaahay la hortegi lahayd subxaanahu wa tacaala ayay kaa daadinayaan waxay kugu ridayaan fi lghaflati can illaah wa can daari alaakhira ilow aad ilowda ilaahay subxaana wa tacaala iyo daarta aakhiro waxay kuu qurxinayaan wax kastoo sabab u noqda inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuu cadhoodo waxay kaa zaahidinayaan oo waxaan qiimo lahayn ay kuugu tusinayaan ay kuugu tilmaamayaan wixii ilaahay kuu dhoweyn lahaa falamru kama qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku cidda uu la saaxiibuu la diin noqdaa midkiin ha ka fiirsado cidda uu la saaxiibaayo ayuha alcabdulmuslim adduunyada raaxadeed iyo dhaldhalaalkeedu waa mutca tuctabaru habaa waa raaxo yar oo sida boodh la afuufay oo kale ah xaqiiqadaasina waxay muuqan doontaa cinda xuluuli lmowt marka qofka geeridu ay ku habsato haddii mutcada iyo raaxada adduunya ay ahayd macsiyo mid amarka ilaahay lagu khilaafay laa shaka anahu tacqubuhaa maraarat nadam shaki kuma jiro qadrhaadhka ay murugadu leedahay inuu ka daba iman doono fas'al nafsaka alyowm limaada tuqdibu rabbaka wa tacsi amrahu min ajli mutaci dunya maxaad ilaahay uga cadhaysiinaysaa subxaanahu wa tacaala amarkiisana aada u khilaafaysaa adoo arrintaa ku doorsanaya raaxo yaroo naftaadu ay doonayso ay jeceshahay alam tasmac qowla allahi subxaanah afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaaahum ma kanuu yuucaduun ma agna canhu ma kanuu yumatacuun ka waran haddaanu u raaxaynaanu adduunyada ugu raaxayno sanado tiro badan kadib wixii loo yaboohayoo geeridu ay timaado qiyaamihuna uu dhaco ilaahay la horgeeyo ma aqnaa canhum maa kaanuu yumatacuun wixii loogu raaxeeyey muxuu ka taray wax allaaliya wuxuu u tarayaa ma jirto naarna ka badbaadin maayo janno inay ku liibaanna u liibaanaanna sababu noqon maayo cish maa badaa laka saalima fii dilli shaahiqati lqusuuri yuscaa ilayka bima tuxibu lada alrawaaxi wa fi lbukuuri intaad doonaysa haddaad noolaato oo fooqyada iyo qasriyada dhaadheer aad ku noolaato oo gelin hor iyo gelin dambeba waxaad jeceshahay adduunyaa lagu keeno fa ida nufuusu taqarqarat bizafri xashrajati suduuri fa hunaaka taclamu muuqinan maa kunta ila fi quruuri naftu markay cunaha kaaga soo ururto ee la yidhaahdo xagga dambe ayay ka soo baxday qaarka dambe markaasaad agoon doontaa iyadoo wax shakiya aanu kaaga jirin inaad ahayd mid dagan oo dhaldhalaalka adduunyadu uu ku dagay faxdar min hada yaa cabdallah ilaahay baa kaaga digay oo yidhi walaa yaguranakum falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billaahi algharuur nolosha adduunya yaana idin dagin ka dagista badanina yaanu idin dagin oo ashaytaanu ah ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa an yajcala alaakhirata nusba acyunina wa an yajcala akbara humuumina hama alaakhira aqulu qowlii hada waastaqfir allah liya walakum alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin uma asalaatu wasalaamu calaa cabdi illaahi warasuulih muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira ayuha alcabdu lmuslim waxaad ogaataa adduunyadu inay tahay qurux iyo dhaldhalaal waziinatu taguru sufahaa wa qisaara alcuquul quruxdiiyo dhaldhalaalku wuxuu dagaayo oo la dhaygaga oo ku ilaaba maqaasida iyo danaha dhabtee loo socda kuwa wax magaratada ah ee caqligoodu uu gaaban yahay fayanshaqiluuna biha can ilmaqsuud ujeeddadii iyo halkii loo socday ayay dhalaalka iyo quruxda adduunye kaga mashquulayaan almaalu walbanuuna ziinat lxayaati dunya wlbaaqiyaatu saalixaat khayru cinda rabbika hawaaba wa khayru amala xoolaha iyo inamadu waa dhalaalka iyo quruxda adduunyo albaaqiyaatu saalixaat waa cibaadaadka ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay agtiisa ka khayr badan quruxda iyo dhadhalaalka adduunyo abaalmarinta lagu helayo iyo cidhibta fiicana lagu gaadhayaana aaday uga wanaagsan tahay ayuha alcabdulmuslim adduunya yaanay kugu dagin dhalaalkeeda adira biaakhiratik waxaad ka mid noqotaa adira bidunyaak liaakhiratik kuwa adduunyadooda dhiba si aakhiradoodu ay ugu badbaado waayo dadku waa laba qaar aakhiradooday kharibayaanay waxyeeleenayaan si adduunyo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda ay u gaadhaan qaarna adduunyadooday waxyeeleynayaan si ay aakhiro wanaaggeeda u gaadhaan fakun yaa cabdallah miman yudiru bidunyaahu liaakhiratih waxaad ka mid noqotaa kuwa adduunyadooda dhibaaya aakhira si ay ugu hagaagto qaala cabdullaahi bnu mascuud man araada dunya adara bilaakhira qofka adduunyo doonaa aakhiru dhibaato u geystaa waman araada alaakhirata adara bidunya faadiruu bilfani lilbaaqi rawahu abu nucaym fi lxilya qofka adduunyo doona aakhiru iska kharibaa qofka aakhiro doonaana adduunyo badan baa seegta waayo aakhiru kaga mashquulaya waxa aad kharibtaanaad dhibtaan tan dhammaanayso adduunyo ah ta baaqigaa si ay idinku hagaagto walamru acjalu yaa cibaad allahi mima natasawar waxa aynu ku fikirayno iyo meelaha adduunyo aynu ka hiigsanayno iyo dhismayaasha aynu isleenahay sameeya arrinku waa ka soo deg deg badaya suuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam faddunyaa amad waalaakhiratu abad adduunya waa mid leh muddo go-an iyo xilli dhammaadkiisa la gaadhi doono aakhirana waa mid abadiya oo meel loo dhaafaya aanay jirin qaala caliyun libnihi alxasan kun fi dunya bibadanik wa fi laakhirati biqalbik adduunyada jidhkaaga ku joog qalbigaagana adoo adduunyada jooga aakhiro ku joog ijcal hamaka acdama humuumika wa awlaaha wa arfacahaa hama alaakhira hamigaaga u sarreeye u weyn iyo warwarka u badana ku haysta waxaad ka dhigtaa warwarka aakhiro ayuha alcabdulmuslim alayaamu khazaa-in fman ycmal miqaala darat khayra yara waman yacmal miqaala darat shara yara maalmahan iyo habeenadan ina dhaafayaa waa khasnado qof walibana waxa uu ku ritay buu ka heli doonaa yowma yaquumu nnaasu lirabi اlcaalamiin qofkii khayr inta u yar ku ritay waa ka heli doonaa oo ilaahay ka dayici maayo ilahay cidna ma dulmiyo shar inta u yar qofka sameeyena waa ka heli doonaa kama qaala rabuna subxaana fi lxadiidi اlqudsi ya cibaadii inama hiya acmaalukum uxsiiha lakum uma uwafiiha iyakum faman wajada khayra falyaxmad illah waman wajada gayra dalika falaa yaluumana ila nafsah addoomahaygoo waxaad la kulmaysaan waa camalkiina qofka camal wanaagsani uu ku soo baxaa allah waafajiya ha u mahadnaqo ha ammaano qofka waxaan waxaan ahayn uu kaga soo baxo waraaqihii camalkiisa iyo sijillaadkii loogu qoray naftiisa mooyaane cid kale yaanu canaananin ayuha alcabdulmuslim waxaad ogaataa ana almasaarica waalbinaayaat waaltijaaraat wagayra dalika min ziinati alxayaati addunya faaniyatun daahiba waxaad ogaataa beeraha iyo dhismayaasha iyo ganacsiyada iyo wax allaaliyo waxaa adduunyada dusheeda lagu hayo bani aadamka cajabiyaa inuu noqon doono mid taga oo dhammaada maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq waxaa agtiinna yaalla waa dhammaanaya ilaahay agtiisa waxa yaalla ayuunbaa baaqi noqonaaya wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum wax allaaliyo waxaa la siiyey dadku halkanay kaga tegi doonaan cid kale ayaa u hadhi doonta waxaad ka shaqaysaa yaa cabdallah sidaad jannada gurya uga dhisan lahayd eed beero uga qodan lahayd waljannatu dayibatu turba cadbatu lmaa qiicaan saalixatu lizaraaca khiraasuha dikru llah wa acdamuhu qowlu laa xawla walaa quwata ila billah jannadu waa dhul carasana oo biyo macaan oo qofku uu si fiican wax uga beeran karo waxa lagu beertana dikriga ilaahay baa ka mid ah noocyadiisa kala duwan gaar ahaan addoonku inuu farabadiyo odhaahda a laa xawla walaa quwata ila billaah siduu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam inooga soo tabiyey nebiyullah wa khaliilullah ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayuha alcabdu lmuslim guryahana adduunyada waa laga tegayaa jannada gurya ka dhiso waana waana mid ilaahay uu kuu fududeeyey man qaala fi lyawmi miata mara subxaana allahi alcadiim wabixamdi bana allahu lahu beyta fi ljanna qofka maalintii boqol jeer yidhaa subxaana allahi alcadiim wabixamdi ilaahay baa guri jannada uga dhisa man banaa masjida lilah qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ama wax ku darsada walow ka mifxasi qataatin shimbirta fuqowga la yidhaha meesha yaree xaadxaadhata ay fadhiisataba ha leekaadee waa inta isagu uu ku darsaday bana allahu lahu beytan fi ljanna ilaahay baa guri jannada uga dhisa wa buyuutu ljannati ya cibaad allahi haaliya ina fi ljannati lagurafa yuraa daahiruha min bainiha wa baatinuha min daahiriha wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku yaalla qolal qolalkaas gudahooda debaddaa laga arkayaa debaddana gudaha laga arkayaa bani aadamku maanta waa guryaha ay u jecel yihiin inuu gurigu noqdo guri muraayada oo gudihiisa la arkaayo gudihiisa marka la joogana debadda la arki karoo la daawan karo haakadaa uraf ghurafu ljanna yaa loo diyaariyey guryaha waxaa loo diyaariyey kuwii sameeyey adduunyada intay joogeen wax sababu noqday ilaahay subxaana wa tacaala gurya inuu dhiso wamaa akara dalika wa aysarahu ilaahay baa inoo badiyey waxaa guri laynoogu dhisi karo in guri laynoo dhiso sababu noqon kara ilaahay baana subxaana wa tacaala inoo fududeeyey alaa falnaxris calaa dalik walaa naxrim anfusanaa min hada alkhayr alcadiim taa aynu ku dadaalno nafteenna yaynaan ka qadin khayrka aadka u weyn ayuha alcabdu lmuslim waxaad ogaataa inaanad ku intifaac ahayn waanada inaanad ku intifaac ahayn wacdiga inaanad ku intifaac ahayn qur-aankaad dhegaysato iyo ka adiguba aad akhrido inaanay kuu siyaadinahayn salaadaadu iimaan khushuuc iyo alla ka cabsi mid xumaanta kaa celisa inaanay noqon ahayn ilaa idaa haya'ta qalbak lilstijaabati lilhuda wa qabuuli lxaq inaad qalbigaaga u diyaariso mooyaane inuu ajiibo hanuunka marka loogu yeedho iyo xaqa marka loo tilmaamo inuu aqbalo ilaa qalbiga aada diyaariso waxaasoo dhami ku geli maayaan kuna anfaci maayaan kama qaala rabbuna subxaana ina fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid tacrifuuna ya cibaad allah suurata qaaf waxaad garanaysaa suurata qaaf iyo waxa ay ka warantay umuuru takhshaciru laha aljuluud wa tatiiru laha alaf'ida wa tadmacu laha alcuyuun arrimo quluubta baqogelinaysa arrimo quluubtu inay duusho sababu noqonaysa arrimo indhaha quluubta nool la xidhiidhsan kaga ilmaysiinaya arrimahaas iyay anfacayaan oo waana ay u noqonayaan liman kaana lahu qalb ay qalbun xayun saliimun muhayaun liistijaabati alhudaa wa qabuuli alxaq qalbi nool oo caafimaad qaba oo qofka sitee uu ku jiraa u diyaariyey hanuunka marka loogu baaqo ee yeedhmadiisu ay baxda inuu ajiibo xaqa marka loo sheegana inuu aqbalo ow alqa samca wahuwa shahiid ama alaakharuuna yaa cibaad allah kuwa kale miya ah ee maqlaaya dikriga iyo waanada dacwadda iyo yeedhmada ee haddana aanay anfacahayn waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaaءatum aayat layu'minuna biha ilaahay bay ku dhaarteen dhaartoodii ugu adkayd waxay leeyihiin haddii ay mucjiza noo timaado aayad iyo calaamad nebiga nebinimadiisa tusinaysa haddii ay noo timaado oo nala hor keeno waanu rumaynaynaa qul inama alaayaatu cinda allah waxaad ku tiraa nebi maxamedow mucjizooyinku iska iman maayaan xagga ilaahay bay ka yimaadaan ilaahay markuu soo dira ayaanay soo degayaan wamaa yushcirukum anaha ida jaaءat laa yu'minuun ilaahay wuxuu la hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta oo maxaa idin ogeysiiyey aayaadku marka ay yimaadaanna rumayn maayaane hadda way leeyihin waanu rumayn doonaa laakiin markay dhab noqotay hortooda ay yimaadaan rumayn maayaan talow sababtu waa maxay liannahum lam yuhayiuu quluubahum lidaalik quluubtooda umay diyaarin xaqa inay rumeeyaan hanuunka inay ajiibaan yeedhmada ilaahay subxaana wa tacaala inay raacaan wanuqalibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi quluubtooda rogan oo aan xaqa u furnayn indhahoodaa rogan oo xaqa aan arkahayn sababtu waa maxay liannahum lam yu'minuu bihi markii u horraysay ay maqleen baanay rumayn oo xaqa aanay aqbalin oo aanay ajiibin kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadarhum fii طugyaanihim yacmahuun lumitaanka iyo xadgudubka iyagoo ku dhex jira ayaanu ku daynaynaa buu leeya ilaahay subxana wa tacaala cuquubata lahum calaa maa facaluu iyadoo lagu ciqaabayo waxa ay sameeyeen haddaad aragta yaa cabdallah qur-aankii oo aan ku raadaynahayn salaadii oon xumaanta kaa celinahayn naftaada oon waanada ajiibahayn xaqa marka loo sheego aan aqbalahayn baadilka iyo macaasida iyo xumaanta u heelan waxaad ogaataa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku ciqaabay waa cuquuba min allahi subxaana wa tacaala sababteeduna ay tahay qalbigaaga oo xaqa aanad u diyaarin fahayiuu quluubakum ya cibaad allah liqabuuli اlxaq wاlistijaaba liamri اllahi subxaana wa tacaala waliamri rasuulihi calayhi الsalaatu wasalaam اللهma رbنا aتنا في الدuنيا xسنة وفي الآkخhرة xسنة اللهma إنا نسألka الجنة ونعuuذ بka من النار اللهma إنا نسألka الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهma إنا نسألka الأمن والإيمان اللهma إنا نسألka الأمن والإيمان اللهma إنا نسألka الأمن والإيمان اللهma اسقنا الغيث ولا تجعلna من القانطين اللهma اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلna من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا يا ربنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم من الجوع والقحط والعطش والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والقحط يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا القحط وارفع عنا يا ربنا جميع المصائب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد